waxaan xasuustaa maxaan ku irahda khatara badan ayaa jiray horta maxaan ku irahdaa isnidaamin iyo maxaan ku irahda dhabagal oo iska socda tan igu daran waxay ahayd in ano leego u tagay shaqo oo maxaan ku irahdaa dhowr usbuuc meesha ku maqnaa markaan kasoo noqday aan rabay beledogla inaan haddana xaga saas oo kale ciidamada bayskooda wixii inaan xafad ka qabto ayaa dhabaqala iyo sugaa meel yaaqbari weyn agteeda oo iidow jalaad weyn la yidhaah laadii yaaqbari weyn oo dhexaysa dhabagal oo dagaal oo cajiib ah waxa baabuurkii meesha lagu gubay maxaan ku yihahda hadda qisadaas maxaan ku ihahdaa nimankaas midashiin u noqona inaan ka sheekay marribiy waxay isku dayeen aniga nolol inay ugu qabtaan meesha waan ku dhaawacmay an kale xafiiskaygii xaruntii gobolka shalambood waxaan filayaa han habeen keliya afar jeer inay weer igu soo qaadeen oo aniga meesha haddana inaan ku dhaawacmo haddana soonka soonkiisii ka saddexaad kaal iligeeda marka maxaan ku ihahdaa halista kale lama sheegi karo haddana fiiri inay shalambood maxaan ku ihahdaa buufo meel baabuur iga gubeen haddana maxaan ku irahdaa kowda duhurnimo haddana ana u socdo maxaan ku irahda lamber conton iyo awdeed dhulkaas maxaan ku irahda inaan maxaan ku irahdaa u n ka oo kasoo degayo meesha elboorkii lamber conton aan u diyaarina kowda duhurnimo haddana waxay ii galeen meel layidhaha jilal moog ama lamber lixdan saala eligeeda marka lama dhigi karo hal iyo labo ismidaamintii tiyaatarkan ku jiray halkaas maxaan ku irahda dhaawaca iga soo gaaray adigu afartaas dhaawaca ugu darnaa intii kale waa iska waxay ahaayeen friir yar yar